kaloo dhici karto iyadana dani ay ugu jirtaa dee inuu isaga lafdiisiibay ugu jirtaay oo inuu tasarufoo dabeedna uu xaqii dad kaloo lami kulumaysana dee qaantii ay taasun u saarnaato ayaa laga yaabaayo sidaa darteed baa loo xadirinaya tasarufka looga mamnuucaya bisu'aalil quramaa-i dadkan daynta ku lahaa weydiisigooda ayaana ninka tasarufka laga mamnuucayaa maxaa yeelay dee xaqooda daraadii ayaa ninka tasarufka looga mamnuucaya marka waa in ay weydiistaan walaa xajra bilmuajali dayn muajala ayada qofkii tasarufka laga mamnuuci maayo in xoolihiisa ku tagri fala haddii dayn waktile lagu leeyahay wa idaa xudira marka haddaba tasarufkii looga mamnuuco bixaalin dayn xaalo ah oo hadda la doonayo lam yaxila almu'ajalu ma xaaloobayo daynkii mu'ajalka ahaa ma xaaloobayo fil adhaari haddaan qabano wuxuu leeyahay sheekhu ninka masalan laba daymood baa lagu lahaa dayni waxay ahayd dayn masalan sanad waktigeedii ka hadsan yahay la u qabtay daynina waa mid hadda la iska doonayo dabeedna tii hadda la iska doonaya xaalada ahayd baa shuruudii oo dhan laga helay oo waa dayn ka badan maalkiisa marka ninkii tasarufka looga mamnuuco dayntaa hadda laga doonayo lam yaxilil muajal dayntii muajalka waktigeedi soo horumari maayo dabadana haddaan qabano maxaa yeele ajashani muddada umaqsuud wax loo qasdinayo oo ogaan loo samaystay bay ahayd oo la tegsiin maayo adhar baynu nidhee qowlka adharkaa ka hor jeedaa wuxuu leeyahay maya waktigii muajalkaasina wuu soo horumarayaa maxaa yeele xajridan ayaa waxay keentay dee dayntii inay maalkan ku xidhanto iminka marka muddada la qabsanayo dee ninkanaa wax lagu lahaa ninkii waa kanuu caydhowyo caantaynba laga waa waxoogaygaa yare halkaa yaalla ee tasarufkiisii laga mamnuucay ayuunbaa dadku wada eeganayaan markaa mid hadda la doonaya kii waktiga lahaaba intaasunba isugu imanayaane dayntaas inaa soo kacda buu isagu qowlkaasi leeyihi walow kaanad hadday ahaato adduyuunu danyaalku biqadri lmaali hadday maalka isleeg yihiin bal waad eegayee fa in kaana kasuuban hadduu yahay ninkani nin shaqaysta oo yunfiqu min kasbihi kasabkiisa yani ka nafaqaynaya nafdiisa iyo ciddii kaleba falaa xajra wax sharidi markaa ma ahaanin wain lam yakun kasuuban haddaanu ahayn nin shaqaysta wa kan nafaqatuhu min maalihi ay tahay fakada fil asaxi asax haddaan qabana ayana waa caynkaa wuxuu leeyahay sheekhu waxaynu nidhi zaa'idatun calaa maalihi danyaalka tasarufka looga mamnuucaya waa inay ka badan yihiin maalkiisa haddaba wuxuu sheekhu ihi haddii daymankan lagu leeyahay ay maalkiisa isleeg yihiin oo wuxuu maal haystay iyo waxa dayn lagu leeyahy baa isleeg labaa loo kala qaadi oo bal ninkani inuu nin shaqaysta yahay oo iska masruufayo oo reerkiisa ka masruufayo shaqada iyo yowmiyaddaa maalintii iyo inaanu ahayn marka wuxuu yidhi haddii ay maalyaalku danyaalku qadr almaal ay yihiin ninkana ninkasuuba oo shaqaysto shaqo badan uu yahay oo yunfiqu min kasbihi kasabkiisaas ayuu ka nafaqaynaya nafdiisa iyo ciddii wax kulahaydba falaa xajra ninkaa markaa la shari maayo tasarufka laga mamnuuc maayo wax dana oo tasarufka looga mamnuucaan ole xaakimka ayuunbaa wuxuu ku laaziminaya dayntan inuu iska bixiyo daynta inuu guda hadduu diidana xaakimka ayaa ibinaya ama ku qasbaya waxa kale hadda haddaanu ahayn buu ihi mid shaqaysta oo nafaqadiisu ay tahay maalkiisa uun uu wax ka cunayo oo ehelkiisa ka siinayo maalkiisa uun fakadaa laa xajir caleyhi sidaas lala shari maayo markaana fil asax haddaan qabano maxaa yeelay dee waxay u suurtagala nimanka daynta ku leh inay yidhaahdaan hadda hanala siiyo daynteedii ila waxba kama hortaagneen hadda inay yidhahdaan ha nala siiyo intaan nafaqa iyo biilba dhamaysanin inay yidhahdaan hadda ha nala siiyo ayaa u suurtagala taaniga asaxa ka horjeedsa wuxuu leeyahay war maya tasarufka ayaa laga mamnuucayaa dee si aan maalkani nafaqada aanu ugu hallaabin haddii ninkii la daayiyo dee waxba siduu u wada ee u cunayo u nafaqaysanayo u xidhanayo ayuu waxba ka soo baxayaa marka waa in tasarufka laga mamnuuca buu kaasi leeyahy walaa yuxjaru ninkii tasarufka laga joojin maayo bikayri dalabin doonid la'aan ee falow dalaba bacdum haddii barhkood ay dalbaan wadaynuna qadun yuxjaru bihi uu yahay xujira waa la sharay ama xajara qaadigii waa sharaya wa ilaa haddii kale falaa maya wa yuxjaru waxaa kaloo lagu sharaa bidalabi lmuflisi mufliska oo doono fila sax haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu waxaynu nidhi bisu'aali lquramaa'i waxaa lagu sharayaa waa dadkan daynta lahaayoo weydiista markaa sheekhu wuxu uhi walaa yuxjaru bikayri dalab doonid la'aan iyo codsi la'aan dadkii daynta ku lahaa aanay xajrigii codsanin la shari maayo ninkii tasarufkii laga mamnuuc maayo maxaa yeelay dee waxaan tasarufka ninka looga joojinaya ayaga dantooda ayay ahayd ayagana markaa siday dani ugu jirto ogo mar haddii ay hanaloo sharo odhan waayeen dee cidii hor carari mayso waxa weeye waa marka qofka dadkaa daynta lihi dad rushado ah oo toosan ay yihiin haddii masalan dee mid isagaba markaa maxjuuri oo masalan safiiha ama ilmo yar ama qof waalan oo kale hadduu daynta ku leeyahay dee ilayn isagii waxba weydiisan maaye qaadiga ayaa markaa iyadoon cidna weydiisanin tasaruf ka mamnuucaya liano dadkaa shufahada isagaa naadinu fii maslaxati maslaxadooda isaga ayaa fiirinaya oo u taagan haddaba wuxuu yihi dad badan baa dayn ku lahaa barhkood ayaa dalbay oo yidhi hanaloo sharo ninkan dayn baanu ku leenahay maalkiina si baas buu u wadaa tasarufka hana looga joojiyo wadaynu qadnu yuxjaru bihi dayntiisuna waa qadar wax lagu shari karo oo waa sidee waa inay ka badan tahay maalka lagu leeyahay qofkaa wax dalbanaya maalka daynta uu leeyahay baa maalka qofkan ka badan xajara qaadigii waa sharay ama xujira waa la sharaya maxaa yeele shardiga xajriga ayaa la sheegay oo dabeedna markaa xajrigan iyo raadka xajriga uu keenaana ku gaar noqon maayo ka yidhi hanaloo shareeya dadkii daynta lahaay oo dhanna waa wada gaadhayaan ee la odhan maayo un marka imika la sharo ee xoolihiisa la iibinayo kii codsaday ayuun baa la siinayaa qaantiisii ee way macalkuwi kale way soo gelayaan wa ilaa haddii kale oo aanay dayntu maalkiisa ka kordhin dayntu haddaanay maalkiisa ninkaa codsanaya ayaa daynta uu leeyahay ninkan uu ku leeyahay kama badna maalkiisa falaa xajri ma jira markaa maxaa yeelay dayntiisii dee dhammaanteed wuu wada qaadan karaa imikadanu ninka ka wada qaadan karaa markaa inuu yidhaho waxba halay sharo dee looma baahna ee war dayntaada ka qaado adiga waaba lagaaga helayaa weeye waxaa kaloo sheekhu yihi wayuxjaru bialab lmuflis fi lasax ninkii cayd ahaa ee daynta lagu lahaa isaga lafdiisu hadduu codsado oo yidhaahdo warniyahow dayn fara badan baa laigu leeyahay waxoogaygaa yarna waan hayaye raashinka ama xoolaha ah dee waxaan doonayaa wixii inaana igu siibanin wixii inaana igu siibanin ayaan doonayaa sidaa daraaddeed waa in tasarufkii laiga joojiyaa laiga mamnuuca hadduu isaga lafdiisaa soo codsado dee waa la sharayaa bay yidhahdeen maxaa yeelay dee isaga laftiisa ujeedduu leeyahay muuqato ah inuu maalka daynta iskaga bixiyo waxaana la yidhi mucaad markii uu rasuulku sharciga isagaa codsaday waxaana yidhaheen suurada arrinkaasi waxa weeye in dayntu ay marka hore ku sugnaato dee dadkan quramada ah ee daynta ku leh sheegashadooda iyo markhaati ama qirid isna markaa uu yidhi marka masala ay ku sheegteen dayntii ee dayntii ay ku sugnaatay markhaatiyo ku sugaan ama u qirto dabeedna uu yidhaahdo wahagaaga haddaba tasarufka halayga mamnuuc taaniga qowlka ka hor jeeda asaxa wuxuu leeyahay maye la shari maayo maxaa yeelay xaqa waxaala nimankaa daynta leh waxaan tasarufka joojintana dee xornimadii iyo hanuunkiiba wuu anfinaya meesha uu ka saaraya waxaana ninkan tasarufka looga mamnuucay dadkan qaanta ku leh oo weydiistay daruuro daraaddeed maxaa yeelay dee xaqoodii ayaana iyagu gaadhaynin ilaa iyagoo la xajiriyo si aanay dee uga lumin xoolahoodii markaa laakiin isagaasaa khilaafsanoo dee hadduu isagii doonayo inuu wax oofiyo dee maxaad isuba shari ee aad tasarruf halayga mamnuucayo aad uba odhan bay leeyihin dee hadda iskaga bixiba haddii adiga ay kaa dhabtoo doonaysa waxaan aanay kugu siiban haddadana adade halaysraba kala dhiibo dadkii u kala bixi markaa halkaas ayay markaa taanigaasina u milicsanayaan faidaa xujira shuruuddii oo dhan intee la helay baa ninkii tasarufkii laga mamnuucay tacallaqa xaqulguramaa'i dadkan daynta kule xaqoodii bimaalihi buu ku tacalluqayo ku xidhmaya wa ashhada xaakimku waxaanu maragelinaya calaa cajrihi ninkaa in tasarufkii laga muucanay liyuxdara si looga digtoonaado waxa uu leeyahay sheekhu marka ninkii daynta lagu lahaa la sharo bialab lquramaa o bialabihi codsi dahaakii ama isaga ka yimi ayaa tasarufkii laga mamnuucay tacallaqa xaqulquramaa'i bimaalihi dadkii daynta kule xaqooda wuxuu ku xidhmayaa bimaalihi maalkiisa xaqoodii wuxuu ku xidhmayaa maalkiisa si raanti oo kale ama cayn hada madiin ama anfacaad markaa inuu ku tasarufo wax dhimaya ma banaano oo kuma fulayo denyaal kale hadduu galana denyaal kale hadduu galo ma cidhiidiyayaan dadkaa hore qulamada ahaa oo xoolaha laba qaybsanayaan ee waa waxa dumadiisa un saarmaya xoolaha wax dambe intaa dadkaa loo sharay ayuunba xaqoodii ku xidhan yahay wax alla wixii dayn dambee timaada waa ka dabaalan un adigu hadhowto markaa intani kaa baxdo wa ashhada calaa xajri qaadigu waxaanu maragelinayaa yani sunanimo iyo waajib ahaanba waa la yidhi calaa xajrihi inuu ninkaa sharay u tasarufkii ka joojiyey waa in joornaalada lagu soo qoraayo idaacadaha laga sheegaayo meel walba laga baahiyaa ninkaa in tasarufkii xoolihiisa laga xidhan cidina u soo dhowaanin liyuxdara si dee looga digtoonaado in lala mucaamaloodo oo waxay yidhahdeen culimadii hore beryahan dee aan iminka wasaa'ilulclaamka faraha badani idaacad iyo journaal iyo t v iyo midnaba aanay jirin waxay yidhahdeen xaakimka ayaa mid buu odhanaya magaaladu dhan kusoo wareego waxaad tidhaa ana alxaakima xajara calaa fulan ibni fulan xaakimkii wuxuu tasarufkii ka mamnuucay hebel hebel ninka la yidhaahdo de imika waa journaalko lagu soo qoro bes walow baaca hadduu iibiyo oo ama wahaba uu hibeeyo oo mactaqa addoon iyo masale wuxulaa uu xoreeyo fa fii qawlin qowl wuxuu leeyahy yuqafu waa la joojin tasarufuhu tasarufkiisa ee fain fadala dalika can idayni hadduu ka dheeraado nafada waa fulaya wa ilaa haddii kale laqaa laqwi ayuu noqonaya waaladharu adharna waxa weeye butlaanuhu inuu burayo wuxuu leeyahy sheekhu ninkii ayaa iska tasarufay ninkii tasarufka laga joojiyey ayaa hantidii laga mamnuucay annaasu musalladun limaa nuhiya baa layihi dadku wixii loo diiday unbaa lagu ibtileeyey ayaa faraadhigi waayey maalkiibu qaar ka soo saaray waa iibi mid boqolo kale u dhiibo uu iska siiyey addoommo ku jiray buu xoreeyey wixii buu la dhex qaaday isagoo tasarufkina sidii uga mamnuucan yahay qowl baa wuxuu leeyahay laba qowl baa ku jira oo yuqafu tasarufhu waar tasarufkiisa hala joojiyo waxaa xornimada iyo iibka iyo hibada ah halkaasun baa lagu daynaya inteebaa la dayn ilaa inta daynta la bixinayo halkaasaa la odhanaya balba ninkii wax iibsado adigu halkaa joog ninkii u shaygan ka iibiyo kii uu siiyowna adiguna shaygii halkaa ha yaalle ha u dhawaani markaa haddii fain fadala dalika can idayni hadduu dayntii ka dheeraado intaasi masalan wixii uu hayey ee markii hore ayuunbaa ilaahay qiimihii iyo u wanaajiyey oo qiimahoodii baa kacay oo dabeedna waxoogay lacaga adduunye abaa dayntii ka soo hadhay oo ama dad quramadiibaa qaar ka mid yidhahdeen war qofka sidan loo daba taagan yahay waxba anagu weydiisan mayno dadkan dhex geli maynay bal ciddii kale ilahay wax ka siinaya idinku daba socda oo qaar baa cafiyey halkaasaa dabeedna wax ka soo baxeen nafada waa fulayaayo ciddii uu wax siiyeyna markaa siiya baa la odhan kuu xoreeyeyna iska sii daayaa la odhan kuu iibiyeyna waar siiya baa la odhan shay uu ka iibiyey oo inuu naafid ahaabaa caddaatay waa ilaa haddii kale on waxba soo dheeran lagaa shay iska laaqiya inuu ahaa ayuun baa laga soo qaaday oo la odhan iska keena wixii addoonkiina xornimadiisii la joojinaya kaasi waa qowl waladharu adarse waxa weye butlaanu fi lxaal haddadanba inuu baatil yahay oon waxba ka soconaynin maxaa yeelay dee dadkan dayntaleba xaqoodii ku xidhan yahay isaga way kala socdeenba xoolahan dadkan kalaa eeganaya markaa sidii shaygii marhuunta ahaa aan iibkiisu aanu ansaxaynin ayaanu kana tasurufkiisaas ugu ansaxaynin waxay leeyihin dee xukmulxaakim baa lagu sharay marka wixii xaakimku uu dee gooyey ee xajrigaas ahaa dee lama kuma tasarufi karo wax ka hor imanaya falow baaca hadduu iibiyo maalahu maalkiisii buu liqulamaa'ihi dadkii daynta ku lahaa buu bidaynihim kaga iibiyey badala fil asaxi asxaabtan qabna waa burayaa ee walow baaca salaman hadduu salam iibiyo aw ishtaraa fi dimati ama dimada wax ku soo iibsado fasaxiixu saxiix wey sixatuhu inuu ansaxayo wayahbutu waxaasina waa sugnaanaya fii dimatihi dumadiisa ayuu waxaasina ku sugnaanaya waxau leeyahay sheekhu ninkii daynta lagu lahaa ee tasarufka laga mamnuucay ayaa maalkiisii dhammaantii ama barhkii ayaa wuxuu ka iibiyey dadkii daynta ku lahaa muxuu kaga iibiyey dayntoodii ayuu kaga iibiyey waar so adu intaa igumaad lahayn intaasaan kuu siiyoon kaaga iibiyey qaadigiina ma idmin dadkiibu sidaa wuu uga kala iibiyey baala iibkii waa buraya fida saxi as haddaan qabano iibkaasi waa burayaa maxaa yeelay xajrigaasi dee wuxuu dadkao dhan buu markaa ugu sugmay waxaana dhici karaa in qof kaloo qaanlihi soo baxo oo intanu ka iibiyey cid aan ahayn inay soo baxda ayaa laga yaaba qawlka taanigi wuxuu leeyahay ee asaxa ka hor jeeda waar waa iska ansaxaya hadduu ayaga inuu kala dhiibay maxaa la asalku waa inaan cid kala jirin intaa tuban mooye inaan cid kala jirin ayaa asale waxbayna u yeynaan cid kala doondoonaynin sidaa ha iskaga socdo haddii haddaba uu tasarufo dimadiisa ayuu tasarufay wixii halkii kan hore maalkiibuu ku tasarufay kani waa dumadiisunbuu wax sii saaray oo waa maxay baaca salaman muslamu ilayhi buu noqdayoo nin buu intuu lacag ka qaatay ayuu yihi shay neef caynkaa iyo caynkaasa ama raashin caynkaa iyo caynkaasa baan kuu keenayaa bui muslimu ilayhi buu noqday aw ishtaraa ama shay buu nin sayladaa intuu tegey ayuu nin shay ka soo iibsaday isagii baa shaygii soo kaxaystay lacagtiina waa dumadayda buuri fi dimmati marka baaca salaman muslimu fiihi fi dimmati ahaaday markan wax soo iibsadayna taman fi dimmati qoortiisa dushiisa ahaatay fasaxiixu sixatuhu saxiix waxa weye horta arrinkaa tasarufkiisaas inuu ansaxayo wayahbutu haddaba wuu sugnaanaya shaygii mabiicda ahaa ee uu daymka sanamnimada ku iibsaday ee uu sifeeyey ee laga doonayey iyo hamantii shaygan labaad markuu shayga soo iibsaday lacagtiisii fii dimmatihi dumadiisunbay dusha ka saaran yihin oo waa maxay dee dadka quramada ahaa wax dhibaatay uguma jirto wuxuu isagu dayn dushiisaa sii saarayo mar haddaanu xoolihii ugu imanin hadow da isagu meeshuu ka keenaya isagaa yaqaana taaniga saxiixa ka horje wuxuu le ma ansaxayo si safiiha oo kale ma ansaxayo wayasexo waa ansaxayaa ninkaa xoolihii laga diray nikaaxuhu guurkiisu waa ansaxaya wa talaaquhu iyo islaantii hadduu furo wa khulcuhu iyo islaantii hadduu waxoogay ka qaato waiktisaasuhu iyo inuu qisaas oofsado waisqaado iyo qisaaska inuu rido waxau leeyahay sheekhu waxaa ansaxayaa nikaaxiisii inuu wax guursadaa way iska bannaan tahay oo la odhan maayo war wixii aada haysatayba waa tii daynta lagaaga xidhaye xaggeed wax ka keenaysaaye allaa faxanay hadduu wax guursado waa iska ansaxayaa wa dalaaquhu haddii uu islaantii warqadeedii u dhiibanaysna waa iska ansaxaya isagoo tasarufkii laga joojiyey oo kaasina xama yeli wa khulcu khulc waxa weeye waa islaantii oo waxoogay uu ka qaato intay isqabtaan dabeetana iyagu xoogay meherkii iyo wuu xoogay ay u dhiibtay intuu qaato dabeedna saa uu ku furo kuluc baa la yidhahda waa iyadoo dalqadii ka iibsata hadduu intaa yar dabeetana intuu iska yar busaarsaay gabadhii dee busaaradii isku kiciso ulada waayo waxoogay inu yidhi aniga laftaydaaba iska oo dabeedna idhaab way iska ansaxaysa waktisaasu yani qisaas hadduu oobsado ayadana way iska banaan tahay oo masalan dee qofu qisaastiisa qofu dee weli u yahay baa la dile markaa inuu qisaas qisaastaa way iska banaanta oo la odhan maayo waar caantaynba ma hayse mag iska qaado ee hadduu yidhahdo waar halay qisaaso waa loo qisaasaya waisqaadu qisaaskii inuu rido walow majaanan xataa bilaash ba ha ahaatee hadduu qisaaskii ka daayana la odhan maayo may maxjuur baad ahaydoo maalkaa ma cafiyi kartide waa inaad maal ku cafidaa ee majaananna wuu isaga cafiyi karaa maxaa yeelay dee wax maal ahoo arrimaan ku xidhan ayaan jirin walow aqara hadduu qirta haddaba bicaynin buu qirtay ow daynin buu qirtay wajaba qabla alxajri intaan tasarufkaba laga mamnuucin waajibay faladharu adar waxa weeye qubuluhu in la aqbalayo fii xaqi lquramaai dadkan quramada xaqooda in lagu aqbalayo wuxuu yihi sheekhu ninkii waxoogay yaraaba laga tiriyey ee dabeedna tasarufkii laga joojiyey ayaa yimi oo wuxuu yidhi waar shaygaa waa laygu lahaa cayn buu qiro wuxu yihi shaygaa waa laygu lahaayo waan soo amaahaday ow daynin ama dayn ayuu qirtay wuxu hi waarag waxaa laygu leeyahy lacag dayna oo kale wajaba qabla alxajri taasoo intaan tasarufkaba laga mamnuucin cayn ama dayn sugnaatay ayuu qirtay ninkii oo mucaamala ama islaaf yani war nin baan beri wax ka iibsaday o markaa wuxuu qirtay uu qof u qiray cayn ama dayn intaan tasarufkaba laga mamnuucin waajibtay masalan dayn buu qirtay wuxu war ninkan nabar baan ku dhuftay intaan layba sharin oo dee magtii buu igu leeyahy ama shaygan waan soo amaahdoo dee caynta nin baa leh faladharu qubuluhu fii xaqi lquramaa adhar waxa weeye buu ihi in la aqbalayo waxa markaa adharku waxa weeye in la aqbalayo fii xaqi lquramaai quramada xaqooda fii xaqi lquramaa waa maxay macnaha wuxuu jeedaa inuu ciddaa u daynta u qirayna ay quramadii ka mid noqonayso la cidhiidhiyayso waxoogeygii hore yani waa loo aqbalaya fii xaqi lquramaa sidii isagoo markhaati ku sugnaaday oo kale wax tuhmo ah oo muuqataana dee ma jirto taaniga ka hor jeedaa wuxuu leeyahay waar lama aqbalayo qiridooda qaritaankiisa lama aqbalayo oo fii xaqihim loo aqbali maayo oo macnaha dee ninkan uu qirtay isaga horta u qirayo waa dhakadiisa laakiin nimankan yaan lagu soo cidhiidhiyin oon isna lasoo berbergelinini haw raaca ninkaas isaga waxa uu qirtay ayuu leeyahy leannahu waxaa dhici karta dee kan uu qiraya inaysa soo waafaqaan oo yidhaahdo war meesha waxoogay wixii waa lala kala tegaya ana cantayn ma hayee dee waxaan odhanaya ninkaasi dayn buu igu leeyahay dee dhex galoo inoo soo dhiciyo hadhow dabeedna aynu iska kala qaybsano saas ayaa dhici karta sheekha rawyaani la yidhaahdo ayaa wuxuu markaa isagu yihi walikhtiyaar fi zaman alfatwa bih arrinka in kaasun dambe un la fatwiyo fatwoodee muqaablo adharkaa ayaa wanaagsan buu yidhi maxaa yeelay dee waxaynu arkaynaa qaaraa caydhahoo caydh sheeganayo oo u qiraya qaar daalimiin ahoo intay dadka xoolahoodii dhaceen markii dabeedna tasarufkii laga mamnuucay qaar soo kaxaysanayo o dabeedna daalimiintaa u qiraya si ay dadkani xuquuqdooda ay u waayeen markaasaa weliba khadiibu shirbiinina wuxu uhi wahada fi zamanihim fama baaluka bizamanina bal waktigiisii buu rawyaani ka hadlaya ka iyagana maxaad u maray keenana maxaad usii maray marka wain asnada hadduu u tiiriyo haddaba wujuubahu waajibitaankiisa ilaa maa bacda alxajri intii tasarufka laga mamnuucay kadib buu u tiiriyey bimucaamalatin ayaanu ku qayday oo muطlaqan ama yani waxba kuma qaydin lam yuqbal fii xaqihim xaqooda loogu aqbali maayo wain qaala hadduu yidhaha can jinaayatin waxyeele xaggeed bay ka timid qubila fil saxiixa sax haddaan qabano waa la aqbalaya wuxuu leeyahay sheekhu waxaanu nidhi wajaba qabla alxajri qabla alxajri ma ahayne wuxuu yidhi war waxan dayn baa laygu leeyay ama shayganaa laygu leeyay waajibitaankiisana wuxuu tiriyey bacda alxajri wuxuu ihi intii lay sharay baana waxani dayntan iyo waxan ay raaceen oo bimucaamalatin bay igu raaceen oo ugu qaydo wuxuu ihi dee ninkan waxbaan ka iibsaday oo saasay dayntu igu raacdo oo mutlaqan ama isnaadan mutlaqan oo mucaamale iyo wax kala toona kuma qaydina wuxuu ihi waar dayntan waxaan galay waxaanay raaceen intii tasosa laga mamnuucay lam yuqbal fii xaqihim xaqooda looma aqbalayo oo macnaha xaqooda loo aqbali maayo waa maxay ku cidhiidhigi maayo waxoogaygii maalka ahaa ee inta ninkan marka xajrigu ka fakado ayuunbu ka doonayaa maxaa yeelay dee markuu mucaamalo ku xidhay ninkan la mucaamalooday baa gabadfalka sameeyey ee ninkan doontay ee xoolihiisi gacanta u geliyey markanaanu waxba ku qaydinna dee iqraarkaasunbaa waxaa laga dhigaya maraatibta kii ugu yaraayo dayn mucaamalo inuu yahay ayuunbaa laga dhigaya hadduuse yidhaahdo wain qaala can jinaayatin wuxuu ihi waxyeelay hayd arniyo mid uunbaa intii lay shalay dee aniga oo iskama busaarasan unbaa mid isoo doonto madaxaan ku dhuftay dabeedna sidaasa ayay dayntani iigu timi oo waa jinaaye iyo waxyeelo ayaa dayntani iga soo raacday qubila fil asaxi asax haddaan qabano fii xaqihim baa loo aqbalayaayo majniyu calayhigu dee markaa wuu cedheeriyanayaa maxaa yili wax gabadfalaanu ninkani samaynaya illa waa kan isagii dee la dilay taanigu wuxuu leeyahay war ma isagoo mucaamalo yidhi oo kale ayuunbay ka dhigan tahay oo mar hadday bacdalxajriba tahay isaga un haw raacay yaanu dadkan dayntu intaa ka maqanayd waxba yaanu cedheeriya walahu waxaa u sugnaaday ninkii maxjuurulfalaska ahaa ee caydnimada iyo daynta lagu yeeshay daraaddiis tasarufka looga mamnuucay an yarudda inuu celiyo bilcaybi ceeb daraaddeed maa shay maa kaana ishtaraahu wixii uu soo iibsaday hore in kaanad hadday tahay alqibdatu faa'iidada iyo dheefta badani fi raddi celinta hadday ku jirto waxa uu leeyahay sheekhu waxaa u sugnaaday ninkii falasnimada loo sharay ee tasarufka looga mamnuucay waxa uu leeyahay usan an yarudda bilcaybi inuu ceeb ku celiyo maa kaana ishtaraahu qabla alxajri wixii uu soo iibsaday intaan tasarufka laga mamnuucin wuxuu soo iibsaday oo masalan uu lacag dhaafsaday oo maanta xeradiisii ku jira iyo isaga milkigiisii inuu ceeb uu ku arkay daraaddeed u celiyo buu leeyahay laakiin waa goorma waa marka ay dheefda iyo faa'iidada badani ay ku jirto fi raddi celinta markay celintan uu shaygii iska celinayo ceebtan ku celinayo ay faa'iidada badani ku jirto weeye masalan tusaale ahaan waxaad ka soo qaadaa ayuu iibsaday boqol kun buu masalan siistay shaygii ayuu ceeb ku arkay qiimihiisina maanta wuxuu marayaa haddii lays yidhaahdo iibiyo oo dabeedna dadkan kala siiya haddii lays yidhaahdo konton baabuu marayaa markaa ogamay faa'iidadii waxay ku jirtaa inuu celiyo oo dabeedna kontonkii boqolkii uu soo wada qaato ilaa maanta waatan qiimihiisa konton ba u maraye marka waxaa u sugnaaday uu leeyahay an yarudda bilcaybi ceyb inuu ku celiyo maa shaygii kaana oo ishtaraaw mid soo iibsaday in kaanat alqibda hadday faa'iidada iyo dheefta dheeraadkii ku jirto fi raddi celinta sida misaalka aynu sheegnay wal asaxu markaa mana noqonayo dee isagoo shay iibiyey oo kale shay yani ninka lama odhan karo sodii tasarufkaba loo diidanaa oo iibuu shaygii intuu xeladii ka saray uu iibiyo kale ma noqonayo maxaa yeele fasaqu dee tasaruf la bilaabayo hadda ma aha beecii hore ee xajrigan iyo tasarufka mamnuucanba ka horreeyey ayuunbu axkaamtiisii ka mid yahay walasaxu asax waxa weeye tacadi lxajri inay mamnuucidaasi u gudbayso ilaa maaka xadada kusoo darreeya bacdahu dabadi bilistiyaadi ugaarsi waalwasiyati iyo dardaaran washiraayi iyo iib in saxaxnaahu haddaan iibka saxiix yeelno wa annahu wal asaxu asrax way annahu laysa uma sunan libaayicihi kii ka iibiyey ninka an yafsakha inuu fasakho an yafsakha inuu fasakho malo wayatacallaqa dabeedna uu ku dhego bicayni mataacihi alaabtiisa suuraddeedii iyo qudheedii in calima alxaala hadduu xaalka ogaa wain jahila hadduu ka jaahil ahaana falahu daalika kaas ayuu leeyahay waxa uu leeyahay sheekhu qowlka asaxaahi waxa weeye inuu xajrigan iyo tasarufkan laga mamnuucay uu gaadhayo wixii xataa ku yimaada bacdahu bacda yani xajri intii tasarufka laga joojiyey dabadeed wixii maalahee ku yimaada masalan ugaarsi iyo hibe markaa shaygii qof uu hibeeyuu iska siiyey iyo wasiye iyo dardaaran iyo nin dhintoo dardaarmoydha ninka hebella waan isku wanaagsanana waxoogaygaa hala siiya iyo washiraafi dhimma iyo isagoo masalan dee dumadiisa wax kusaibsoydha war xoolana ma hayo tasarufkii xoolahayga waa layga xidhay laakiin hebelow shaygan dee isi iyo lacagtiisana igula haw mashtaraahu fi dhimma wuxuu dhimadiisana kusoo iibsaday xajrigii wuu gaadhayaa in saxaxnaahu bimacnaa haddii aynu shiraha ansixino weeye oo masalan ninkii maxjuurka ahaa wax soo iibsigiisii ma ansaxayey mise ma ansaxaynin horaynu usoo marnayo walow baaca salaman aw ishtaraa fi dhimati fa saxiixu sixatuhu saxiixu wuxua inuu sugmayo oo iibkaasi u ansaxayo marka haddaynu qowlkaa ku soconno waana qowlka raajixa ahe xajrigii wuu wada gaadhayaa waxa uu ugaarsiga ku soo helay waxaa loo hibeeyey waxaa loo dardaarmay waxa uu dumadiisa ku soo iibsaday maxaa yeelay dee waxaan xajrigan iyo tas waxa loo sameeyey ama ujeeddada xajrigan iyo ninkan tasarufka looga joojinayay ujeeddadeed waxa weeye in xaqu ay gaadhaan dadkii lahaa dee kaasina ku gaar maaha wixii ila xaq baa ninkii lagu yeeshee markaa la xajrinayo wixii jooga uun xajrigaasi kuma gaar ahee waa wixii uu heloo dhan taaniga qowlka asaxa ka horjeedaa wuxuu leeyahay war maye uma gudbaye e wuxuu ku ekaanaya on markaa la xajiraya wuxuu lahaa sidii masalan ninkii raahinka ahaa dee waxa looga sharay ee looga mamnuucay waxaydun cayntan marhuunada ah ee xoolihiisii kale een raanta ahayn xajrigu ma gaadhaynin sidaa daraaddeed ayaanu kana u gaadhaynin waxaan xajrigeed dabadeed la helay waxaa kalou sheekhu ihi asax waxa weeye in aanu ninkii baayiciisa ahaa libaayici mufliska ninkii ka iibiyey ninkaa caydha ah ee xoolihiisiiba laga joojiyay tasarufkoodii ee qaamaysan ninkii wax ka iibiyey ee masalan dee dumadiisa wax kaga iibiyey uma sugnaanin oo ma laha an yafsakha wayatacallaqa bicayni mataacihi inuu iibkii fasakho uu yidhahdo hadday sidanba tahay waan fasakhay iibkii dabeedna wayatacallaqa uu ku dhego bicayni mataacihi alaabtiisii yani caddaankeeda uu ku dhego ma laha waa se goorma markaa in calimal xaala hadduu xaaladda og yahay oo ninkani maxjuur inuu yahay uu la socdo inuu ku dhego ma laha maxaa yeele isaga ayaa dee gaboodfal sameeyey baa layihi nin cidladaahi haabayo wixiisiibaa laga qabtay ninka wax ka iibiyey isagaa gaboodfalka sameeyey wain jahila falahu daalika buuli hadduu haddaba ka jaahil ahaa oo ninkana aanu u sheegin isna aanu ogeyn inuu maxjuur ninkani yahay lacagta waad ka soo qaadan kartaa buu is yidhi dabeedna wuxuu ogaaday ninkii nin maxjuurow yahay oona shilinba haynin wixiisiina laga tiriyeyba falow daalika arrinkaas buu ley licadami taqsiirihi maxaa yeele isaga ayaan gaboodfal muu samaynin isagu maxaa yeelay dee waxaan caydowgani waa ceeb kaa dee ogaansha iyo ogaansha la-aan baa loo kala saaraya walasaxu wa annahu idaa lam yumkin markaanay suurto gelin adtacalluqu bihaa cayntii maalkiisa inuu ku dhego laa yuzaaximu alghuramaaa ku cedhiiriyi maayo dadkii qaan qaanka lahaa bisamari lacagta ku cedhiiriyi maayo waxa uu leeyahay sheekhu marka ay suurto geli weydo ee ninkii ninkan mufliskaa wax ka iibiyey ay u suurto geli weydo altacalluqu bihaa bicayni mataacihi alaabtiisa caynteedii inuu qabsada markay u suurto geli weydo oo waa markee dee waa markuu og yahay ninkan uu la mucaamalooday markay u suurto geli weydee ay macnaa og yahay ninkani inuu nin maxjuuro yahay muxuu samaynaya laa yuzaximu lghulamaa bisaman lacagtan markaa dadkan daynta hore lahaana ku cidhiri maayo lacagtan maxaa yeelay waa dayn timi intii la xajiriyey qofka welibana ku timi qofkan leh raalli ahaanshihiisa dee dadkii quramadii hore ee daynta lahaa ee loo xajiriyey cidhiri maayo markaa haddii ay wuxuu soo dheeraadaan deynta wax ka wuu qaadan haddii kalena wuxuu sugi uun ilaa inta ninkaa ilaahay wax siinayo oo hodan ka noqonayo ila ninka haddii wax lagu yeesho waxbana aanu haynin wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara baa ilaahay haddii qofkaa wax lagu yeeshay uu yahay qof aan waxba haynin intuu wax ka helayin baa laga sugaya taaniga markaa asaxa ka horjeeda wuxuu leeyahay war ma yakuunu halaysla cidhiidiyada buu leeyahay markaa khilaafkana dayn kasta oo xajriga dabee timaado qofkii lahaana uu raalli kaiyo mucawado ku timi khilaafkaasi waa ku jira laakiin masalan wixii itlaaf dilad iyo ku yimi arshi jinaaye iyo asalkii markaa wuu iska cedhiidyanayaayo dee isagu gabadfal ma samaynana sugid waxba lagu dirqin maayo faslun fi ma yufcalu fi ma lilmaxjuuri calayh bilfarasi fasalkan waxaa loo guntay waxa lagu samaynayo bal ninkaa markaa tasarufka laga joojiyo looga joojiyana dayn lagu yeeshay ee sidaa ku caydoobay bal xoolihii marka tasarufkiisii laga xidho waxa lagu samaynayo wuxuu sheekhu ihi yubaadiru lqaadi qaadigu wuxuu u degdegayaa bacda alxajri intuu ninka tasarufka ka joojiyey dabadeed bibayci maalihi maalkiisa inuu iibiyo wa qasmihi iyo inuu u qaybiyo bayna alquramaa'i dadkii daynta ku lahaa wa yuqadimu waxaanu horumarinayaa maa yakhaafu wuxuu ka baqanaya fasaadahu inuu xumaado uma alxayawaan xayawaanku ku xigseen uma almanquula waxa la qaado ayuu ku xigseen uma alcaqaara wixii maguurta ah dhul iyo dhisba ayuu ku xigseen wuxuu leeyahay sheekhu ninkii qaadiga ahaa markuu masalan ninkii waxoogayga xoolaha lahaa daynta lagu yeesho dabeedna dayntii ay ka badato wixii lahaa ee ay dadkii codsadaan ay yidhaahdaan hadna looga joojiyo tasarufka xoolaha dayntaydiibaaba ka badanay sidaa lagaga joojiyo tasarufkii ninkii qaadiga ahaa wuxuu u degdegayaa oo si degdega ula imanaya intuu xajriyey dabadeed bibayci maali wa qasmi bayna alghuramaa inuu maalkiisii iibiyo isla markaa una qaybiyo lacagtii maalka bayna alghuramaa dadkii daynta ku lahaa nisbada ay dayntoodu ahayd ayuu ugu qaybinayaa dee si aan ninkana xajirintan iyo tasaruf ka qaadidanna aanay ugu dheeraanin dumadiisuna u bari noqoto xaquna dadkiisii ay uu gaadho oo ay u helayaan dadkii xaqa lahaa daraaddeed buu u degdegayaa laakiin waxaa la degdegaasi dee waa inaanu heer noqonin masalan lacag baksi ah oo hoosaysa lagu damco masalan qofku hadduu wixiisa ikhtiyaar isaga iibsanayo iyo hadduu dee degdegayo oo waxa ay kaarinayaan waa kala duwan yihiin qofku hadduu qof degdegsan yahay wixiisa waa la jabsanayaa oo waxaa la odhanayaa xoogaygaa qaado ila ninka waa nin baahan wuxuu doonayaa inuu waxbaa haysto dhaksa inuu isaga wixii isagaga bixiyo ka waa la jabsanaya markaa degdeg caynkaas oo wixii lagu jabsadana waa inaanu samaynin sidii suurtagal ah ha u socodsiiyo daba wuxuu leeyahay wuxuu hormarinaya marka wixii baa la iibinayay wax fara badan bay isugu jirtaa wixii laga baqanaya inay fasahaado ay xumaato ayaa la horaysiinayaa masalan xoolahaa la xidhay khudrad baa ku jirtay tamaan baa ku jirto basal baa ku jirto waxaan muddo dheerba sii oolaynin baa ku jira kuwaas ayaa loo horaysiinayaa si aanay dee u dayacmin wuxuu ku xigsiinayaa xayawaanka xoolihii masala hadday addoomo jireen haddii ari jiray haddii geel jiray maxaa yeelay xoolihii dee nafaqay u baahan yihiin waana wax markaa dhiman kara sidaa daraaddeed waa in xoolihii lagu xigsiiyaa xoolahaana waxaa ku xigaya almanquul wixii manquulka ahaa ee la qaadanayey maxaa yeelay waxaa la qaataa ee maryalehee alaab yaroo kale lehee waxa la dee si aan loo xadin ila wax la xadi kara wey mar hadduu wuxuu wax fudud oo la qaadan karayo uu yahay taa weyn lagu xigsiiya uma alcaqaar kadibna waxaa lagu xigsiinayaa wixii maguurtada ahaa maguurtadaasina waa dhulkii iyo dhiskii dhulkii iyo dhiskii weeyaan oo iyada waxaa loogu dambaysiiyey dee hadyo gooraale halaag iyo xadid iyo waxaas ayaa looga aamiya marka culamada qaar ba waxaa leh sidaa in lagu kala tartiibiya waajib weeye culamada qaar waxay lehen waa sunne laakiin in qaabkan hadyo gooraale wixii adigu ugu daranun mooyaane in sidaa wax la kala yidhaahda waxba waajib maaha masalan haddii dhul boob jiro dhulkii masalan ninkii uma seesna dhulkiina waa la boobaya waa la iska qaadanayaa dee markaba inuu iibiyo mid seesta uu ka iibiyo on laga qaadin ayay markaa dantu noqonaysaa in khudradaba laga horraysiya kaas baa dhici karta marka adigu midba midku ka daran yahay ee laisleeyahay waa dayacmayaa ayaa loogu horraysiinayaa walyabiic ha iibiyo bixadrati lmuflisi ninkii caydha ahaa ee masalan daynta lagu lahaa goobjoogiisa ha ku iibiyo wa quramaayihi iyo dadkii daynta ku lahaa joogidooda ha ku iibiyo kulla shayin shay la arkana fii suuqihi buu ku iibinaya bihamani milihi shaygan shayga lamidkaa lacagtiisa ayaanuu ku iibinayaa xaalan xaalu yahay weliba mid naqad ah min naqdi ilbaled oo weliba lacagta beledka ah wuxuu leeyahay sheekhu qaadigu markuu iibinayo waa inuu ku iibiyaa xoolaha ninka daynta lagu leeyahay markaysaa xaraashkii xoolaha la xaraashiye la iibinayo waa inuu ku iibiyaa bixadrati lmuflis ninkii dee daynta lagu lahaayee caydha ahaayee wixiisii iyo dayntii ay dayntii badatay isaga ama wakiilkiisu waa inuu meesha joogaa wa quramaayihi dadkii daynta ku lahaa ama wakiiladoodii waa inay meesha joogaan maxaa yeelay dee arrinkaasi wixii tuhmo soo geli laana wuu saarayaa dadka qulubtoodana sidaas ayaa u wanaagsan sharcigeennuna inta badan yacni wixii la isku tuhmaye dadkaa inay isu wada laab xaadnaadaan baa la doonayaa wixii markaa qalbigooda iyo calooshooda wax kala gelinaya lama ogola saa daraaddeed baa la ninka masala haddii wax loo wakiishoo la yidhaahdo war waxaa iibi waa inaanu isagii naftiisii ka iibinin midda labaad ninka mufliska ahi ee masalan waxaan lahaa markuu goobjooga yahay wuxuu caddaynayaa xoolahaasi wixii ay ceeb leeyihiin oo la soo celin maayo marka markuu yidhaha waran waxa iyo waxaasaa xoolahaasi leeyihiin dee ninkii marka loo sheegay wuu ku gelayaa hadhow soo celin maayo wix markaa dheeraad ahoo masalan sifooyin dheeraad ahoo uu leeyahayna wuu sheegaya waa lagu jeclaanayaa masalan hadduu gaadhi yahay oo kale dee waxaa laga yaabaa inuu wax cillada ku sheega u dhaha gaadhigu halkaa iyo halkaasu ka xunya waxaan muuqanin oo dabeedna dee qofkii isagoo og uu ugu galo haddii kaleo isagoona ogeyn siaa lagaga iibiyo dee waxa laga inu soo celiyo dhaha layga celiyo shaygii cilladaasaa kusoo baxday gaadhigii ama dee xoolihii waxa laga inu sifo dheeraada ku sheegi u dhaha halkaa iyo halkaasuu ka wanaagsan yahay dabeedna lagu jeclaado o lagu iibsado markaa sidaa daraaddeed baa la yidhi isaga iyo dadkii daynta kulahaaba waa inay goobjoog noqdaan suuq madow baan la ogolayn in la yidhaha waa la xaraashaya unoo inta meelaha laga sheego dabeedna un la yidhaha intaasuu noqday weliba isagaa dee lacagta ay wixiisani u goynayaan og markaa qabni ku dhici maayo haddii masalan isaga meesha laga saaro dadkan daynta lahun la keenana dee waxaa laga yaabaa in layska lusho unoo iyaguna ay qiyaastaan gaadhigii oo laba kun joogay inay shan kun un qiyaastaan oo yidhahdaan intaasay idin gaadhaysaa waxaanu qiimiba marayno deedna laysku xanibno kulla shayin fii suuqih shay kastana wuxuu ku iibinayaa suuqiisa maxaa yeelay dee shay weliba suuq buu leeyahay xooluhu suuq bay leeyihiin gaadiidku suuq buu leeyahay wax weliba suuq buu leeyahay haddaad gaari iibinaysood sayladda ariga geyso yacni dee ogabayaa kaa iibsanaya mid ari doonayo xadhig sita mooyaane cid kaleba is arki maysaan taa kulla shayin fii suuqihi waa in shay kasta suuqiisa yani lagu iibiyaayo maxaa yeelay dee dadka doonaya halkaasay ku badan yihin tuhmana taas ayaa ka fog haddiise masalan dee suuqiisa la-aantahay wax ay ujeedda ku tacalluqdo ujeeddaa ku xidhan oo masalan waxaabuu isleeyahy suuqiisa waa iska cidhiidhi oo meel cidlaa buu geeyey si dadku ay ugu soo bataanoo gawaarida badan iyo waxaan looga mashqu looga mashquulin hadday taasi dheef badan tahay suuqgeyn la-aantaasi taasunbuu ku yimid hadduu xataa meel kala geeyo oo lacagtii shayga la midkaa la siisan jiray uu siiyo taa lafdeedu waa iska bannaan tahay bihamani milihi wainamaa yabiicu bihamani milihi waxaanu ku iibinayaa shayga shayga la midkaa lacagta la siista iyo wax ka sii badan lacagta la siista iyo wax ka sii badan wax ka yar baan la ogolayn bihamani milihi fa akar lacagta la siista iyo wax ka sii badan xaalan welibana waa inu xaalla noqdaa hadduu qaadigii lafdiisi nin iska amaahiyo yidhahdo warado lix bilood dabadeed keen tee lama ogola sawtan dad baaba u tubanay wixii waa in naqad uun halkaa lagaga tiriyaa min naqdi lbeled waana in weliba ay lacagta beledka lagu isticmaalo ay tahay dee ama mid sarifkeedii la helayo oo aan dhibaata kamin oo markaba la sarrifayo waa inay tahay lacagaanse weligee aan dalkuba koonfur africa hadduu dha lacagteedan kaaga iibiyey dee waa laysla xanibmaya marka waa inuu naqdu lbeled ku iibiya beledka lacagta lagu isticmaalo uma intaa dabay in kaana daynu dayntu hadduu yahay hayra jinsi naqdi lacagta jinsigeeda jinsi aan ahayn weeye walam yarda alghariimu ninkii daynta lahaana kuma raali noqdo ilaa min jinsi xaqihi xaqiisa jinsigiisa ayuunbu ku raali noqday ishtaraa wuu usoo iibinaya ee wain jaa radiya hadduu ku raali noqdo jaaza waxaa banaan sarfu naqdi ilayhi lacagta in loo iilo ilaa fi salami salamka mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu masalan marka ninkii mufliskaa xoolihiisa oo dhan la iibiyo naqdulbeledkiina la siiyo ayaa masalan dadkan wax sheeganaya daynta sheeganaya ayaan lacagta beledkaba aanay lacagtooda ahayna midna dirham buu lahaa midna riyaal sacuudi buu lahaa mid birti etoobiyuu lahaa lacagta halkanba maahe waa lacagayow kale hayra jinsi naqdi lacagtaa lagu iibiyey lacagaan ahayn buu le walam yarda alghariimu ilaa bijinsi xaqi waxaanu yidhi ar anigu xaqayga jinsigiisin baan doonaya anigu dirham baan kula dirham baan doonaya anigu bir baan kulahaa bir baan doonayaa bui anigu etoobiya waxaan ku lahaa riyaal sacuudi o riyaalkii baan doonaya ishtaraa lahu waa usoo iibinaya waa in loo doonaayo wixiisi loo keena maxaa yeele waajibkiisa weeye wayn raddi ah hadduu ka raali noqdo oo yidhaahdo waan ogole tan bay siiyeena jaaza sarfu naqdi ileyhi lacagta in loo iilo sarfu naqdi lacagti in loo iilo lacagtii waa tee yani al baa ku jirta cahdiyaaho waa tan imika lagu iibiyey naqdulbeledka aynu soo marnay ilaa fi salam salamka mooyaane oo salamka wuxuu leeyahy waxyaalihii ay mamnuuca ahayd in laga ciwad qaataa masalan muslamu fiihigii hadduu waxaan muslamu fiihi u ahaa dee muslamu fiihiga inaan laga ciwad qaadanaynin horeynu usoo marnay marka shaygii muslamu fiihiga ahaa in wax kale loogu bedela maayo waa in isagii un markaa oo kale la keenaa muslamu fiihiga in laga ciwad qaataa waa kii fasal dhan buu dhigayba walaa yusallimu dhiibi maayo mabiican shay mabiica dhiibi maayo qabla qabdi hamanihi intaanu lacagtiisa gacanta ku dhigin waxa uu leeyahay sheekhu ninkaa xaakimkaa ama maaduunkiisu waa inaanu shay mabiicahoo uu iibiyey gacanta u gelin ciduu ka iibiya qabla qabdi hamanihi intaanu lacagtiisa gacanta ku dhigin hadduu yidhaahdo masalan shay buu nin ka iibi lacag buu ka siiyey shaygii waa inaanu ku raro inuun isagoon lacagtii ka haynin hadduu shaygii ku raro isaga ayaa damaanad isaga ayaa damaanaya oo lagu leeya damaankiisa magdhowgiisa isagaa lagu yeelanaya markaa waa sida wakiilka iyo saygaa mabiicda qiimihiisii ayuunbaa lagu yeelanaya mar hadduu isagu iska bixiyo shaygii oo aanu lacagtiisii haynin wamaa shayga qabadahu xaakimku uu gacanta ku dhigo qasamahu bayna alguramaa'i wuxuu u qaybinayaa dadkii qaanta lahaa ilaa an yacsura inuu adkaado mooyaan liqilati yaridiis oo fa yu-akhiru wuu dibdhigayaa layajtamica si uu u kulmo waxa uu leeyahay sheekhu haddii masalan xaakimkii ayaa waxbuu iibibiyey xoogay xoolaa doora bay haayeenoo waxbuu iibiyey marka wuxuu leeya wuxuu iibiyo ee uu gacanta ku wamaa qabadahu wuxuu adigu xaakimku ninkaa mubliska xoolihiisa lacagtooda wuxuu gacanta ku dhigo qaasamahu bayna alqulamaa masalan jagaa la iibsaday gaari baa la iibsaday xoogay lacagaa soo baxday wixii kalena waa sidoodii sidee buu odhanaya qasamahu bayna alqulamaa waa inuu qaybiyaa dadkii daynta lahaa si ay dee uga beri noqdo ninki xaqiina uu gaadho ninkii lahaa ilaa an yacsura inuu dee adkaado liqilati yaridiisa iyo dayntoo fara badan mooyaane fa yu-akhiru markaa waa dibdhiga liyajtamica si ula u kulmo oo dee ay usoo ururaan ama ula kulmo wax kaloo ay qaybintiisu ay suurtagal tahay wixii baa wax yar ah boqolaal kun oo dollar baa la sheeganayaa waxa meesha toban dollar iyo caynkaasa lasoo helayba wixii markaa wax la qaybin karaya maaha ee waa wax dee sanaati ayay u noqonaysaa marka waa inuu dib dhigaayo si u kulmo oo daba intaana siduu sii odhan waxdeedee nin amiina ayuu amaahin u odhan waar bal adigu iska amaaho oo yani markaan wax kala helaaun baanu kaa qaadayna adaan ku amaahiy haddii uu cid amaahiyo waayo cid buu markaa qof hiqa ah oo layskala wada raali yahay buu u dhiibaya isaga laftiisa hayn maayo baa la tuhmaa ku jirta waa inaanu isagu gurigiisa dhigan walaa yukallafuuna lagu mashaqayn maayo oo lagu kalifi maayo nidaankaa daynta le bibayinatin markhaati bian laa qariima gayrihum wax kaloo qaan lahoon ayaga haynaan jirin falow qasama hadduu qaybiyo fadahara qariimu nin qaanli uu soo baxo shaaraka bilxisati wuxuu kula wadaagsanaya qoladii hore qaybkiisa xisadiisa waqiila waxaa tunqadu lqismatu qaybtaba waa la burinaya baa layihi wuxuu sheekhu leeyahay masalan dad baa meesha tuban loo xajriyey marka wixii la qaybinayo la odhan maayo markhaati keena in aan wax qaan lihi idinka mooye aanu jirin markhaati keena la odhan maayo maxaa yeelay dee xajrigan marka qofkaa tasarufka laga mamnuucay ee laga joojiyo tasarufkii xoolihiisa qaan lagu yeeshay daraaddeed wax caana buu noqdaa haddii markaa uu jiro qariim dee waa muuqan lahaa marka waana markhaati markaas dee shay markaa nafyintiisa loo qabsaday oo haleelkeeduna oo aada u adag yahay waxaanay leeyihiin masalan ninkan hadda jooga ee masalan qaanta leh dee waxaynu xaqiiqsanay waxa khuseeyuu xoolahan ku leeyahay inuu mutay waxaynu ka shakinay in cid kale ay la cidhiidhiyeyso dee haddii xataa cid kale inay joogto la ictibaariyo dee ka saari maayo inuu markaa istixqaaqiisii haddaba wuxu uhi falow qasama hadduu qaybiyo fadahara qariimun nin kaloo qaanlaa soo baxay iyadoo wixiiba lala kala dhaqaaqay ayuun buu yidhi annagu way kan intaa waan soo socdo waan soo lugaynayo iyadoo saa koo kale lala kala dhaqaaqay buu yimi way kalana bui waxbaan ku lahaa shaaraka bilxisa wuxuu markaa low kula wadaagayaa qoladii hore wax qaybsatay xisada iyo qaybkiisa qadarkeeda ayuunbuu qoladii hore kula wadaagsanaya qismadiiyo qaybtii in la burin maayo maxaa yeelay maqsuudkii baa dee xasilaya masalan waxay mithaal kutub ay uga dhigeen maalkau ninkani lahaa masalan shan iyo toban ayuu ahaa waxaana loo qaybiyey laba nin labada nin mid wuxuu lahaa labaatan midna wuxuu lahaa toban marka labadaa loo qaybinayo midna labaatanka leeyahay midna tobanka leeyahay sideebaa loo kala siinayaa shan iyo tobankii ile waa thuluth iyo thuluthaan bay isaga dhigan yihiin midna labaatan buu leeyahy oo waa thuluthaan midna waa thuluth oo waa toban markaa midna kii toban kalahaana shan unbuu qaadan kii labaatan kalahaana toban buu qaadanayaa mid kalea meesha yimi oo yidhi anugu soddon baan lahaa muxuu ka dhigan yahay markaa kaasina maalkii marka loo eego dee nis buu ka dhigan yahay soddon markuu lahaa wixiina shan iyo toban yihiin waa nis markaa wuxuu ka qaadan un labadii midba wuxuu qaatay niskii unbu ka qaadan oo kii tobanka qaatayna shan unbuu ka qaadanayaa kii shanta qaatayna labiyo badh marka shaaraka bilxisati waa caynkaa wa qiila tunqadu lqisma qiil baa wuxuu leey war waxaba hala kansalo dib ha laysugu yeedho dadkii ha la soo celiyo oo imika ha loo qaybiyo waxay ka dhigan tahay buu leeyahay taasi iyadoo nin dhintay oo la yidhaahdo war yaa dhaxalkiisa leh dabeedna ay dadkiisu yimaadeen oo la qaybiyey mid dambe dabeedna u yimi kaa qawlka asaxi waxa weeye in la burinayo qismadaa dhexalkaa la qaybiyey kaa qawlkaa hore wuxuu ku kala farqinayaa taa dhaxalka iyo tan wuxuu leeyahy waara xaqan ninka waaridkaahi maalkan cayntiisa ayuu ku tacalluqaa laakiin ninkan masalan hariimka xaqiisu qiimaha ayuu ku tacalluqaayo dee mushaarakadan hadda mushaarakeynayaba wuu ku helayaa walow kharaja hadduu baxo shay-un baacahu shay iibiye qabla alxajr ayaa mustaxaqan xeelyaa baxay wa hamanu lacagtina taalifun waa midoo dhimatay faka daynin dayn ayuu la mid yahay dahara soo baxay waxa u leeyahay sheekhu shay buu iibiyey masalan awr buu iibiyey gaadhi buu iibiyey lax buu iibiyey waana qabla alxajri intaan laba sharin dabeedna shaygii lacag buu ka qaatay lacagtii waa iska isticmaalay iyadoo dabeetana la xajriyey oo xoolihii dabeetana sidaa loo qaybiyey ayaa ninkii uu shayga ka iibiyey baa nin kalaa yeesho lagu qabsaday ninkii bay soo taago lacagtiisii doonaya walow kharaja shay-un baacahu ninkan daynta lagu leeyay shay uu iibiyey qabla alxajri ayaa mustaxaqan mid la mutay oo nin kala yeeshay buu noqday wa thamanu lacagtii uu ninkan ka qaaday ee shaygan laga qaatay muqaabilkiisa uga qaatayna taalifun waa mid socday faka daynin dahara dayn soo daahirtay oo soo muuqatay unbuu la mid yahay ama qabla alxajri hadri ama bacdahu maxaa yeelay waxaan u cusugnaaday qabla alxajri marka maxay markaa noqonaysaa dee ninkaa mushtarkaa ee shayga egsay quramadii ayuunbuu la wadaagsanaya iyadoon waxba qismadii la burinin sida qawlku markaa u ahaa dadkan unbuu ka dabagelayaayo sidii masaladaynu soo sheegno kolon bay noqonaysaa wa thamanu taalifun baynu nidhi haddii lacagtiisi ay joogto muxuu samaynaya dee lacagtiisi unbuu qaadan cidnaba dhexgeli maayo wain istuxiqa haddii la muto shay-un baacahu lxaakimu xaakimkuu iibiyey qudima lmushtari bihamani mushtari ayaa lagu hormarin lacagta wa fii qowlin yuxaasu wuxuu la qaybaysan alguramaa dadkii daynta lahaa wuxuu leeyahay sheekhu waxa la mutay hadda la qabsadee la kaxaystay waxa weeye waa shay-un baacahu lxaakimu shay xaakimku iibiyey maalkii ninkani uu lahaa ee xaakimku uu iibiyey ayaa shay ka mida la mutay oo la kaxaystay lacagtiina meesha ka baxday oo dee dadkii baa la kala siiyey masalan gaari buu iibiyey ama awr buu iibiyey xaakimkii ninkan xoolihiisa ka mid ahaa lacagtiisiina dadkii buu qaybiyey ninkiibaa dabeedna baabuurkiiba ama awrkiiba cid kala yeelatoo ninkiiba laga qaadiy oo ninkiiba isi soo taagay shayga iibsaday qudima almushtari bithamani ninkii mushtari ka iibsaday baa loogu horraysiinaya bithamani lacagta bithamani mislihi oo quramada kale waa laga horraysiinayaa oo maxaa loogu horraysiinayaa baa meesha timi ila intii horeynu nidhi hadduu shayguu ninkani qablaalxajri iibiyey waxaanu idhi quramadii uun hala qaybsado hala mid noqdo kan xaakimku iibiyana waxaynu idhi ninkii mushtarkaha iibsaday baa loogu horraysiinaya waxay leeyiin waxaa loogu horraysi aanay dadku dee ninkan mufliska ah maalkiisan la iibinayaba si aanay dadku u nicinba haddii la yidhahdo dadkan u dhex qaad